bismillaahi raxmaan raxiim habeen wacanoo wanaagsan dhegeystayaal idirkiin meel kasta ay joogtaan iyo si kastaad noo maqlaysaan kuna soo dhowaada barnaamijka wareegga wararka dalsan
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada agar joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaaladaa sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayooban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wacanoo wanaagsan waa habeennimo khamiis ay sii baxayso jimcana ay soo gelayso taariikhduna ku beegan tahay soddonka bisha maaray sannad laba kun iyo saddex iyo labaatan qodobada barnaamijka caawa aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona maanta golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya waxa ay yeesheen kulankoodii toddobaadlaha ahaa go-aano adag ayayna ka soo saareen mootobajaadka waxaayna mamnuuceen in mooto ay kasoo degi karin dekadaha dalka barnaamijkan kusoo gudbin doonaa oo aad ku maqli doontaan qodobada kale barnaamijka caawa aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona dowladda soomaaliya oo sheegtay in hoos loo dhigay kalabar dhaqaalihii ay heli jireen dagaalamayaasha al-shabaab kadib howlgallo qorsheysan iyo wejiga koowaad ee dagaalka ka dhanka al-shabaab uu soo gabagaboomay barnaamijka ayaan kula falanqeyn doonaa haddii rabbi uu ka raal noqdo qodobada kale barnaamijka caawa aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona laamaha amniga waxay gacanta kusoo dhigeen nin ku eedeysan dilka imaam masjid oo ka dhacay deegaanka weedow ee duleedka muqdisho wararkii ugu dambeeyey arrintaas ayaan barnaamijka kusoo qaadan doonaa qodobada kale caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona ciidanka booliiska puntland ee gobolka bari oo gacanta kusoo dhigay gaari waday lacago madow ah iyo shakhsiyaadkii loo waday waan soo gudbin doonaa dowladaha maraykanka iyo soomaali somaali dowladda maraykankana waxa ay somalilan madaxweynahooda iyo war ayay ka soo saareen colaadda weli ka aloolsan magaalada laasacaanood qodobadaasi wixii nagu soo kordha ayaan barnaamijka kusoo qaadan doonaa tabin iyo diyaarin anigoo cabdishalaan juulo shaakir cabdiwahaab cabdiqaadir xasan ayaa farsameynaya waa mar kale iyo wareegga wararka dalsan
warkaalkaalekaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
Yeah.
mar kale habeen wacan oo wanaagsan markan barnaamijkan u gudagelaynaa golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya maanta waxa ay yeesheen kulankii toddobaadlaha ahaa kulankaas oo ay ku soo saareen arrimo kala duwan oo ay ka mid tahay dhibaatooyinka mooto bajaajka iyo arrimo kale oo aada fara badan iyo xanibaad ay ku soo rogeen mooto bajaajta xukuumadda federaalk soomaaliya een, kulankan oo ahaa mid loo dhammaa ayaana waxa ay siyaabooyin kala duwan kaga hadleen een, arrinta dhanka iyo mootooyinka oo ku soo badanaya caasimadda guud ahaanba taas oo ay sheegeen een, in ay een, siyaabooyin kala duwan ay iyagu ay inta ugu badan ay kaga hadleen qodobo dhowr ah ayay ka soo saareen mootobajaajka waxaana qodobadaasi war-saxaafadeedkaasi u akhriyay warbaahinta afhayeenka xukuumadda soomaaliya farxaan maxamed jimcaale
بسم الله الرحمن الرحيم شركة تضبط لها إيه قلها وزيرة أو شركة دومينا يي رئيس الوزراء مدن حمزة عبد برة أي واحد مانتا وصوصاري قان مهمة أو أح قرار قلها وزيرة أو كسابسن نظامين تجديد كموتو بجاجتا سيدو كل شركة واحد وانسحيي هندسة شرعيات يلبه هشيسو عالمي أه يلبه حير نظاميات kadib dhibaatooyinkii amni darro ee ka dhacayay magaalada muqdisho bishii februari ee saameeyey wadayaasha gaadiidka bajaajleyda iyo guud ahaanba amniga caasimadda ayaa ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo ka damqanayay islamarkaana ka jawaabayay cabashada shacabka soomaaliyeed waxaa islamarkiiba uu magacaabay labadii bishan maaj guddi heer wasiiro ah iyo gobolka banaadir oo markaasi wax ka qabanaya sidii looga hortegi lahaa loona sugi lahaa amniga caasimadda islamarkaana dhibaatooyinka soo noqnoqday ee bajaajleyda wax looga qaban lahaa guddigaasi waxa ay la kulmeen guddiga gaadidleyda ee bajaajleyda iyo ganacsatada iyo hay-adaha amniga waxaana daraasad dheer oo ay sameeyeen kadib ay soo bandhigeen talooyin wax ku ool ah oo golahu maanta uu ka dooday dood dheer kadibna golahu waxa uu ka soo saaray qaraar ka kooban shan qodob oo kale ah qodobka koowaad laga bilaabo kowda bisha abril ee sanadkan labada kun labaataniyo saddexda waxaa la hakiyey soo dejinta mooto bajaajta mootada labada lugood leh iyo mooto gaari sidoo kalena waxaa laga hortegayaa meel kasta oo laga soo dejiyo oo ka mida dekedaha dalka ilaa amar dambe qodobka labaad laga bilaabo kowda ilaa soddonka abril labada kun iyo labaataniyo saddexda waa in dhammaan la tirikoobaa gaadiidka bajaajleyda ah sidoo kale waa in la midabeeyo loona sameeyo sumad gaar ah oo ka kooban a iyo ba shaqadaasna waxaa fulinaya maamulka gobolka banaadir qodobka saddexaad lama siin karo ruqsadda wadista mootobajaajta iyo noocyada kala duwan ee mootobajaajta qof da-diisu ay ka yar tahay siddeed iyo toban sano qodobka afraad laga bilaabo kowda bisha may ee labada kun labaatan iyo saddexda waxaa la joojinayaa bixinta taarikada mootooyinka ilaa amar dambe iyo qodobka shanaad oo ah in wasaaradda gaadiidka maamulka gobolka banaadir iyo hay-adaha amniga ay u xil saaran yihiin fulinta qodobada aan kor ku soo sheegnay dhinaca kale golaha wasiiradu waxa uu maanta si aqlabiyada u ansixiyey hindise sharciyeedka kaalmo sharciyeedka federaalka iyo sidoo kale laba xeer nidaamiyo oo kale ah xeer nidaamyaha hay-adda batroolka soomaaliyeed iyo xeer nidaamyaha dareer hoosaadka batroolka iyo laba heshiis oo kale ahaa iyaguna heshiis is-afgarad oo iskaashiga arrimaha islaamka oo soomaaliya ay la gashay sacuudi carabiya iyo heshiiska dhismaha safaaradda soomaaliya ee turkiga oo dhex maray dowladaha soomaaliya iyo turkiga wabilahi towfiiq
barnaamijka wareega wararka ayaad weli la socotaan markan een, maanta waxaa gacanta lagu soo dhigay nin ku eedeysan dilka imaam masjid ku yaala deegaanka weydo ee dowladka muqdisho ciidanka booliska saldhigga degmada warta nabadda ayaana saakay gacanta ku soo dhigay nin lagu eedeeyey inuu dil u geystay imaamka masjid ku yaala deegaanka garasbaaley halka uu dhaawacay mu'adinkii masjidka shalay oo bishu ahayd sagaal iyo labaatanka bishan maaraj eedeysanaha ayaa dil u adeegsaday baangad waxaana la sheegay inuu tabliiq ahaa masjidkana uu muddo joogay ugu dambayntii isagoo ku dhuumaalaysanaya degmada warta nabadda ee gobolka banaadir ayay gacanta ku soo dhigeen laamaha amniga gaar ahaan ciidamada saldhigga degmada warta nabadda ee gobolka banaadir markan dowladda federaalk soomaaliya waxa ay sheegtay in hoos loo dhigay kalabar dhaqaalihii ay heli jireen dagaalamayaasha al-shabaab wasiirka ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya een, cabdiraxmaan yuusuf al cadaala ayaa warbaahinta la hadlay isagoona sheegay in hoos loo dhigay kalabar dhaqaalihii dagaalamayaasha al-shabaab ay heli jireen ama siyaabooyinka kala duwan ay u heli jireen shir jaraa'id ayuu maanta ku qabtay een, wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya isagoona faahfaahin kaga bixiyey howlgallada al-shabaabka ka dhanka ah ee dalka ka socda iyo hoos u dhigidda dhaqaalaha dagaalamayaasha al-shabaab ay heli jireen
maanta waxa ay dowladda soomaaliyeed la wadaagaysaa shacabka soomaaliyeed ee halka uu marayo dagaalka dhaqaale ee ay kula jirto khawaarijta tan iyo intii madaxweynaha jamhuuriyaddu uu ku dhawaaqay dagaalkaas bartamihii sannadkii hore kadib dagaal adag oo dowladdu ay la gashay kooxaha khawaarijta ah gaar ahaan ee ay uga qaaday dhinaca dhaqaalaha ee dhammaan ilihii ay ka heli jireen ee dhaq- dakhligu uga soo xaroo jiray waxaan ku faraxsannahay maanta inaan ku dhawaaqno in dowladda soomaaliyeed ay ku guulaysatay in hoos loo dhigay kalabar dhaqaalihii ay heli jireen kooxaha khawaarijta ah waxaan sidoo kaleeta ku faraxsannahay inaan ku dhawaaqno in si guud loo cuuryaamiyey nidaamkii isku xiraa ee dhaqaalaha ee khawaarijtu ay ku samayn jireen Ee, waxaa lagu guulaystay ee, labadaas hadaf ee waaweyn kadib markii dowladdu ay ku guulaysatay inay xaqiijiso oo ay qaaddo tallaabooyinka soo socda waxaa la joojiyey hannaankii khawaarijtu ay ku dhex marsiisan jirtay lacagaha nidaamka maaliyadeed ee rasmiga ah ee dalka ee ay ugu horreeyaan bangiyada iyo xawaaladaha kaasoo lagu guulaystay in si dhammaystiran loo joojiyo waxaa sidoo kaleeto eh, la xayiray xisaabaadkii khawaarijtu ay ku lahaayeen bangiyada iyo taleefanadii ay u isticmaali jireen in ay ku gaarsiiyaan lacagahooda nidaamka bangiyada ama ay ku kala gudbiyaan sidaasoo kaleeto waxaa la xanibay eh, oo lagu xanibay akownadaas iyo taleefanadaas sidii horeba dadka soomaaliyeed aanu la wadaagnay malaayiin doolar oo khawaarijtu ay doonaysay inay u isticmaalaan dembiyada ay eh, abaabulaan ee ay eh, ka dhanka ah dadka soomaaliyeed waxaa la joojiyey baaddii khawaarijtu ay ka qaadan jirtay badeecadaha ka soo dega dekedaha iyo garoommada oo markii hore ay awoodu lahaayeen in ay helaan xogta badeecadaha imaanaya dekedaha ama ka soo degaya garoommada taasoo runtii dadaalka dowladda soomaaliyeed iyo wadashaqaynta ganacsatada soomaaliyeed uu keenay in meesha laga saaro sidaasoo kaleeto waxaa la joojiyey ee, baaddii khawaarijtu ay ka qaadan jirtay hantida la kala iibsado taasoo iyadana eh, markii hore si sahlan ay u heli jireen ama awood ay u lahaayeen in ay helaan eh, muxuu ahaa hanti kasta oo la kala iibsado ama la kala wareejiyo haddase ilaahay mahaddiis wadashaqaynta dowladda iyo dadka soomaaliyeed iyo hirgelinta awaamiirtii dowladdu ay sahleen in meesha laga saaro eh, nuucaas baadeed ee khawaarijtu muxuu ahaa ay qaadan jirtay waxaa kale oo aan ku faraxsannahay eh, in aan sheegno in sidaasoo kaleeto la burburiyey goobihii ugu waaweynaa ee jeegboyntiyada ama isbaarooyinka khawaarijtu ay baadda ku qaadan jirtay ee ku yaallay hareeraha magaalada muqdisho kuwaasoo ay si joogto ah uga yeeri jireen ganacsatada soomaaliyeed si ay u warsadaan ama ay uga qaataan lacagaha baanda- baadda ah ugu gudbi jireen sidaasoo kaleeto farriimaha cabsigelinta iyo handadaadda ah si ay ugu qasbaan inay dhaqaalahooda qaataan kuwaas oo eh, howlgalladii xoogganaa oo ciidamada qaranku ay ay fuliyeen kadib lagu guulaystay in la burburiyo oo meesha laga saaro waxaa sidaasoo kaleeto waxyeellada weyn ee keentay hoosu dhaca khawaarijta dhaqaalahooda soo gaaray ka mid ah eh, in gacantooda laga saaray magaalooyin waaweyn oo ay u isticmaali jireen ama u ahaa xarumo ay ku ururiyaan xoolaha baadda ah ee dadka soomaalida ay ka dhacaan kuwaasoo ay ka mid ahayd magaalada masaajid cali guduud magaalada xaradheere magaalada muqokori magaalada aadan yabaal iyo goobo kale kuwaasoo u ahaa xarumo waaweyn oo khawaarijtu ay u isticmaali jireen inay ku kaydiyaan ama inay u isticmaalaan eh, goobo ay ku ururiyaan dhaqaalaha baadda ah oo muxuu ahaa dadka soomaaliyeed ay ka dhacaan ama ay ka soo ururiyaan waxaa sidoo kaleeto waxyaabaha keenay in dhaqaalaha khawaarijta la burburiyo ama hoos loo dhigo ee muxuu ahaa ka mid a in la laayey oo la dilay ilaa labaatan ka mid a horjoogayaasha sida khaaska ugu qaabilsanaa in ay ururiyaan ee muxuu ahaa lacagaha baadda ah ee dadka soomaaliyeed ay ka dhacaan ee sidaasoo kaleeto waxaa qayb ee la qabtay qaybna la burburiyey shan iyo toban baabuur oo ka mid a baabuurtii ay khawaarijtu u isticmaali jirtay in ay ku soo ururiyaan ee lacagahaas ama agabkaas inay maaragtay muxuu ahaa u isticmaalaan sidaasi la mid ah konton ka mid ah maleeshiyaadka khawaarijtu ay sida gaarka ah ugu tababareen in ay waardiyeeyaan ilahooda dhaqaalaha iyo in ay handadaan muxuu ahaa oo ay cabsi geliyaan dadka dhaqaalaha laga soo ururiyo oo ay hubiyaan in dhaqaalaha khawaarijtu uu soo xaroodo ayaa iyagana intooda badan la dilay qaar badan oo ka midana waa la xiray oo sharciga ayaa muxuu ahaa la horgeeyey
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo debadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaas xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeenu ah facebook com hormud hormud g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba jimcihii dhoweyd aniga iyo asxaabteeda oo iska baashaalayna oo hilib shiilan cunayna ayuu mid ka mid asxaabtayadu cuntadii ugu qariyey basbaas kulul kadibna markii uu calaliyey afkii ayaa ololayy carrabkiina wuu soo laalaadiyey saaxiibkay waxaa buu ugu jawaabay ileen cuntada iyo jacaylkuba kuleylka ayay ku macaan yihiin markaa kadib ayuu u dhiibay kokakolla qabow si uu nafta ugu qaboojiyo si farxad leh ugu baashaal cabbitaanka koka kolla
qofna qof uma jeclaado siday hooyadu ilmaheeda u jeclaato qofna uma ilaalin karo siday u ilaaliso ubadkeeda iminka iyo adduunkaynu joognaa waa muhiim ina ubadkaadaad ka ilaaliso shay kastoo xanuun u keeni kara waa sababta nisle nidofotgrow ay ubadkaaga u siinayso nafaqo daruuri ah sida aironta vitamin a c iyo d si ilmahaaga difaaciisa u xoogaysto niido waa ubadkaada jacaylkooda waana mustaqbalkooda
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay odhan waaye kaadiriinta xayisiintiiyo dalsan baan kor tagoo badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbatoo kaadiriin cilmilaa barnaamijyo caqligooda kaabiyo wararka miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaya ka laaweeya jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koreetiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaaree xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaalama qab
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martiyaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa macleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
maryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo iidan qumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunnin
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa
qaybihii dambe ee barnaamijkan isla maraynaayay ugu dambeyntii haddaan eego ciidanka booliska puntland ee gobolka bari ayaa gacanta ku soo dhigay gaari waday lacag yuurow madow ah iyo shakhsiyaadkii gacanta ku hayay ama waday howlgallo ay sameeyeen ciidanka booliska puntland ayay kusoo qabteen gaariga iyo lacag madow been abuur ah oo ay wadeen iyo sidoo kale raggii lacagtaasi waday gaariga wuxuu ka yimid magaalada xaafuun ee gobolka bari isaga oo lagu qabtay xilli uu soo amagalayay gudaha magaalada boosaaso isla xarunta gobolkaasi bari gacanta ayay ku dhigeen ciidamada booliska puntland waxaana sheegeen in ay raggaasi gacan bire ku qaban doonaan lacagahan been abuurka ah ee madowga oo yuroda ahna ee iyagu ay warbaahinta la wadaagi doonaan siyaabooyin kala duwan waxay soo bandhigeen sawirada gaariga ka yimid magaalada xaafuun ee gobolka bari oo lagu qabtay isagu oo gelaya magaalada boosaaso ee isla xarunta gobolkaasi bari guudahaan barnaamijka wareega wararka caaw intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa cabdulla cabduqaadir xasan ayaan u mahadnaqayaa dhanka farsamada anigoo cabdisalaan jolo shaakir adiina socodsiinayay tan iyo barnaamij dambe intaan ku kulmi doonno ramadaan kariim